cisbitaalka degmada bandiradle ayaa si rasmi a waxaa lagu soo kordhiyey qaybta khaliinka taasoo oo ay baahi weyn u qabeen bulshada degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada iyadoona wax weyn ka taraysa baahida caafimaada ee ay qabeen munaasabadda xagrijarka waxaa ahaa goobjoog ahaa wasiiru dulaha wasaaradda caafimaadka galmudug daahir faarax fiidow iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug gudoomiyaha degmada bandiradle cabdirasaaq axmed jaamac oo furitaanka ka hadlay ayaa carab ku adkeeyey sida ay qaybtan khaliinka ah muhiim ugu tahay bulshada degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada maanta halkaan xarga waxaan ka jaraynaa haddii la kuna qaybtii qalliinka saalada haddii la kuna degmada bandiriley waa qayb aad iyo aad loogu baahnaa qof kasta oo dhiigbaxa haya haween kasta oo umulaho haddii la xaaladii si tahay halkan waxay jiri jirtay in qofka ama naftu dhex uga sii dhacdo ama la yidhaha laga gaarsiiyo xeesha la yidhaha kaalkacyo maantay marka ilaahay mahadi waxa ah oo aan aad iyo aad u soo dhowaynaynaa qaybtaas qalliinka oo saalada oo maanta bandiiradley laga furay laga xarig jaray wasiiru dulaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug mudane daahir faarax fiidow iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dubulshinta galmudug cumar guure ayaa sidoo kale waxay tilmaameen in xaruntan cusubi ay sare u qaadi doonto tayada adeegyada caafimaadka ee gobolka iyagoona ballan qaaday inay dadaalka lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka halkaa galmudug kasii wadi doonto inaan kaliya taabto arintan waxaa allahay waxaa lagu dhisay si runtii tabarucaada aniga waxaa dhihi lahaa runtii waxyaabaha loo baahan yahay oo bulshada dhisahaya oo runtii dee dowladnimadana muujinaya waxay dadku inay isku tashadaan lacagta hadda yartaa oo laga yaabo in laka bixiyo oo haddii reality laga hadlo la fiiriyo macnaha inta bulshadu bixiso iyo inta runtii dee dad kale aan ka helnahay ay aada u kala badan yihiin waxaa dhihi karnaa runtii waa waxa loo baahan yahay saxda lacagta yartaa marka oo dee dadkan batinarkana la shaqeeya oo mahadsan oo runtii waa lacag runtii laga soo qaado laga yaaba hal doolar oo dad sadaqa la baxayaah oo ajnabiha ay soo bixiyeen oo la isku dardaray iyo lacag dowlado ay iska soo jareen oo yaryar oo isku dardareen isku tagtay marka isku tagtana waxaa dadka baahan runtii ha loo geeyo marka annaga waxaa qaabandirada lsaaka waxaa fiirinaynay dabcan dhakhtaradu natustay dadka meesha dadka laga xisaabiy waxaa kamid ah inay dadku kobcahayaan iyo inay hoos u dhacayaan waa dhimashadii dhalashada aniga wasiirku waxaa tagna shalay ilaa calguule iyo meelaha wargale iyo docol a soo maraynay dhammaan xarumaha ka dhisan meel kasta isbaalintaan le ka dhisan runtii laga shaqeysay dadkaana dhistay oo hadda wax kale marka waxaa laga yaaba haddii saalkaan la dhihi lahaa aan dad noo dhisaanay in la dhihi lahaa dhowr boqoloo kun runtii lacaga dee halisoo xayeysiiyo ha lagu rangareeyo halkana waxaan xarigga ka jarnay qaybtii ugu weyneed isbitaalka oo aan dhammaanteedba aan ka wada aan ka wada dhergsannahay ama aan wada dareemayno baahida ay u leedahay bulshada oo ah qaybtii qaliinka qaybtan qaliinka ama otida waxa ay dabooli doontaa baahi aad iyo aad muhiim ugu ah bulshada reer bandiiradley iyo dhammaan tuulooyinka hoos yimaada oo hadeeta mar aan weydiiyey gudoomiyaha uu ii sheegay inay almost ku dhow yihiin ilaa iyo soddon tuulo intaas bulshada la eg ayaa ka faa'iidaysan doonta qaybtan degmada bandiradley ayaa ka mid a degmooyinka hadhowaangalka ah ee dhowaan ku soo bireeya degmooyinka rasmiga ah ee galmudug